أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً وأسرحكن سراحا جميلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay tafsiru suuraة الأحزاab casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo labaatanaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy annabiyu nebiyow qul dheh liaswaajika xaasaskaaga ku dheh in kuntunna haddii aada ahaataan turidna inaad doonaysaan alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd haddaad doonaysaan wasiinatahaa iyo dhaldhalaalkeeda ama quruxdeeda fatacaalayna kaalaya umatickunna idin umatickunna idin anbabixiye oo waxaad ku anbabaxdaan ood igaga tagtaan markaan idin furo idin siiye wa usarixkunna idin foofiye oo yacnii idin daaye idin sii daaye saraaxan sii dayn jamiilan sii daynta oo jamiilan qurux badan wain kuntunna haddii aada ahaataan turidna inaad doonaysaan allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo wadaara alaakhirata daarta dambe fa ina allaha alle acadda wuxuu u diyaariyey lilmuxsinaati kuwa wanaagga falo minkunna xaal ay idinka idinka mid yihiin ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan labadan aayadood ama aayaddan hore waxaa la yidhaha aayatu takhyiir dhowr meel bay culimmada ka baxdiyaan meesha ugu horeyso sababka keenay in la door geliyo oo la khiyaar geliyo xaasaska nebiga sala allahu calayhi waali wasalam maxay ahayd sababkaa mufasiriintu waxay u badan yihiin markii nebiga sala xaalad awal waxaa lagu jiray oo xaasaska nebiga iyo guryaha nebigu ay ku sugnaayeen xaalad adag xagga adduunyada oo adduunyo badanna ma oolin sabar ayay xaasaska nebiga kula joogeen salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi xaasaskii baa marka waxay is yiraahdeen markii nebigu la guuleystay oo nimankii marka axsaab isbahaysatadana la kala eriyey yahuudna dhulkii laga qaaday oo degmadoodii iyo hantidoodii iyo maalkoodii iyo markuu alla dhaxal siiyey nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ayay waxay keeneen xaasaskii inay markaa biilka inuu u kordhiyo xoogaa adduunyada u waasiciyo mudday soo safraayeen marka waxay ka codsadeen in biilka uu u kordhiyo iyo arrin ku saabsan marka masayr iyo waxyaabo ku tacalluqo ayaa ka yimid rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi marka arrintaa markii ay dhacday waa tii bil uu iilaa sameeyeyoo uu ka dhaartay inuu u yimaado muddo bil ah muddo bil ah buu marka qol gaar ah uu iska joogay iska deganaa oo muslimiinta qaar xataa ay islahaayeen xaasaskii ma furay tolow nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi kabacdi ayaa marka waxaa timid aayadahan oo nebigu marka waa door geliyey haddaad aakhiro iyo aada yacni aada rabtaan alle iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira haddaad rabtaanna yacni jooga haddii aada adduunyo iyo hanti iyo wax tacbasho iyo xoolo iyo aada doonaysaanna ii sheega waa idin dirayaa markaas yacni oo farahan idinka qaadayaayo waa idin dirayaa sababka marka aayaduhu ay ku yimaadeen sidaas waaye jaanib marka aayaduhu dhinac meeshaas waa laga baxsayaa jaanibka labaad waxa ay tahay takhyiirka nebiga doorgelinta uu xaasaskiisa doorgeliyey ma wuxuu u doorgeliyey furiin inay naftooda doortaan ama inay isaga doortaan macnaheedu waxay tahay furiinkii miyuu iyaga gacanta u geliyeyoo haddaad doontaan marka yacnii isfura haddaad doon doontaanna aniga i doorta sidaas miyaa mase furiin ma loo doorgelinine adduunyo iyo aakhiro kala doorta hadday marka adduunyo yidhaahdaan markaas kadib inuu furiinka dhacayo arrintu sidaas miyaa mase waxa la kala doorgeliyeyba waaba furiinkiiba hadda labadaas qowl marka way jiraan akharu ahlilcilmi aayaddan waxay u keenaan takhyiir fi talaaq waayo marka macnuhu waxay tahay marka ikhtiyaar buu wuxuu u siiyey furiin iyo inay isaga la joogaan labadaa ma ahan marka sida hadda daahirka aayadda laakiin waxay u muuqataa war adduun iyo aakhiro kala doorta furiinku markaas markay adduunyo doortaan ayaan idin furayaa buu leeyahay wausarixkuna saraaxan jamiila laakiin xadiidka nebiga sala allahu alayh waali wasalam ee mas'alada ku saabsan ayaa wuxuu tilmaamayaa ee qisadii caa-isha ay ka warramaysay ayaa waxaa laga fahmayaa ama uu tilmaamayaa furiinkiiba inuu iyaga markaas gacanta u geliyey oo markaa ama inay nafsadihiina doorta ama aniga doorta inay tahay ayb macnahaas marka sidaasaa ku jira ayb oo meeshaa marka xadiidku wuxuu leeyahay caa-isha radi allahu canha baa waxay tiri khayaranaa rasuulullahi sala ll ly slam nebiga waana doorgeliyey fakhtarna allaha warasuulahu falam yacudda dalika calayna shay-an nebiga waana doorgeliyey markaasaan isaga dooranay nebigana arrintaa wax dalaaqiyo furiin kuma tirinin marka haddii aan furiin la doorgelinin ma aynan dhahdeen iyadu sidaas aayadda marka xadiidka marka waxaa laga fahmayaa furiinkii in uu ku doorgeliyeyba ayb baxhiga saddexaad waxa uu yahay ninku hadduu haweentiisa ku yiraahdo isdooro adiga nafsadaada dooro ama aniga i dooro ama furiin dooro ama aniga inaa ila joogto dooro haddii uu sidaas yiraahdo muxuu noqonayaa xaalkeedu waa masalo iyadana fiqhi oo taagan weeyaan cumar iyo sida laga warinayo culimaduna ay u badan yihiin cumar radi allahu canhu waxay tahay haddii ninku uu haweentiisa ku yiraahdo furiin dooro ama aniga i dooro hadduu sidaa yiraahdo hadday isaga doorato wax furiina ma dhacayaan waana qowlka loo badan yahay nafsadeeda hadday dooratana hal dalqadaa dhacayso oo ninku uu kusoo ceshan karo qowl labaad ee masalada ku jiraa waxaa weeyaan hadday isaga dooratana hal dalqadaa dhacayso rajciyo ah hadday nafsadeeda dooratana baa-inuu noqonayaa maku noqon karo ayb oo markaa qowl saddexaadna waxa uu leeyahay hadday nafsadeeda doorato saddex dalqadaa dhacaysa oo zayd ibnu thaabit iyo saxaabada qowlkaa ku tegay imaam maaligna sidaasuu qabaa aduu saddexdaa qowl baa marka meeshaas ku jirto ee marka sidaas la leeyahay imaamu shaafici uu sida hore qabana waxa ay tahay waa haddii ikhtiyaarka furiin lagu dhex sheegay ee uu yidhi furiin dooro ama adiga ama anigii dooro haddii marka furiin lagu sheegay wax niyo ah oo loo baahanaya ma leh hadday iyada isdooratana waa hal dalqad leanna dalaaqii meesha waa lagu sheegay hadday isaga dooratana waxba ma dhacayaan laakiin hadday ikhtiyaar oo aan furiin la soconin ay ilaaqo uu idlaaqo uu yidhaahdo waa ku dooransiiyey ama aniga ama adiga mid dooro isaga marka hadday tiraa nafsadaydan doortay laba meel baa laga fiirinaa isaga waa ku dooransiiyeyda inuu dalaaq ka waday iyo in kale haddii uu isaga dalaaq ka wado iyadana waa la fiirinayaa nafteydan doortay marka ay leedahay furiinaan u doortay inay ka wado iyo in kale labadoodaba waa laga fiirinaa hadday labadoodaba niyadoodu dalaaq uu ahaa waxay noqonaysaa furiin haddii marka uu yidhaha may wax kalean ka waday uu yidhaahdana furiin ma dhacayo marka dayib waa marka laba xaalad waayo ikhtiyaarka laftiisa marna waa la idlaaqayaa marna furiinaa lagu dhex sheegayaa haddii furiin lagu dhex sheego khalaas ma jirto wax niyad loo celinayo leanna waaba la sheegay markaas laakiin marka uu mudlaqa iska yahay waaye marka imaamu shaafici ama madhabtu ay leedahay xagga iyo xagga labada dhinacba niyaa loo fiirinayaa meeshaas marka masaladaasaa ku jirto baxhi kale oo isla masaladan ku jira waxay tahay haddii naagta la dooransiiyo ilaa waqti may haysataa waqtigeedu ilaa intee ku egyahay wuxuu leeyahay alimaamu shaafici iyo culimada in badan oo kamida waqtigeedu waxaa weeyaan waa deg deg waa ku dooransiiyey nafteydan doortay waa inay markiiba waa cala alfawr waa inay deg deg u aqbasho ama ay wax tiraahdo qaar ahlucilmiga ka midana waxay leeyiin may inta meesha ay isla fadhiyaan oo dhan fursad ay haysataa waqtiga ka dhammaan maayo qaarna waxay leeyihin maya ee waqtigu waa badan yahay waqti ka badan intaasay haysataa waxayna soo qaadanayaan qaarka sidaa dhahayo caa-isha markuu nebigu oo haweenkiisa dooransiiye isagoo aayaddan ku dhaqmayo ayuu caa-ishu ku hormaray arrin baan kuu sheegayaa buu yidhi hana degdegin hooyadaa iyo aabbahaa kala soo tasho ha degdegin ikhtiyaarkii buu siiyey kala soo tasho marka waqtigu waa badan yahay oo deg deg ma ahan saasaa ka muuqanaya marka xagga daliilkana ibnulmundir iyo aimada madhabta qaar ka mida waxay rajaxeen waqtigu inuu xoogaa intaa ka badan yahay asalka masaladana fiqhi ahaan waxay ku dhisan tahay arrintan iyada ah tamliik miyaa mase waa tawkiil ninku hadduu naagtiisa dalaaqa u dhiibo iyada marka ma la milkisiiyey mase waa wakiil ay ka tahay asalka meeshaas way haddii la dhaho waa tamliik waqtigu deg deg waa inay hore ka aqbashaa haddii la yidhaha waa tawkiilna waa wakaalad la wakiishay ee isaga unbaa wakaalada kala noqon karo waqtigu waa dheeriyahay adugu me meelahaasna marka way ka baaraan yacni aayadahan masaa-isha ku tacalluqdo masaa-ishaas fiqiga ku tacalluqdo khulaasadu waxay tahay ninku hadduu naagtiisa ikhtiyaar siiyo macnaheedu furiin ma aha ilaa markaa iyadu ay nafteeda doorato furiinkiina lagu dhex sheegay ikhtiyaarka ama aan lagu sheegin laakiin ay niyeysan yihiin labadoodaba ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooya nabiyu nebiyow qul waxaa tiraa tafriicaad fara badan baana ku jiro kutubaha axkaamta ayaa iska leh hadda innaga tafsiir ahaan baa un ay noo soo gashay qofkii marka intaada faahfaahin kasii badan iyo u baahan ama yacnii inuu dul istaago u baahan kutubaha fiqhiga furuucda ayaa baabkeedu uu yahay laakiin soo dhaweyn unbaa iga ahayd yaa ayuhaa hooya nabiyu nebiyow qul dheh liaswaajika xaasaskaaga ku dheh in kuntunna haddii aad tihiin idinku turidna inaad doonaysaan alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd iyo wasiinataha dhaldhalaalkeeda fatacaalayna kaalaya fatacaalayna marka waxaa waaye jawaabu shardi waaye fa-da saasaa loo geliyey fatacaalayna kaalaya umatickunna idin ambabixiye waxaad idinku aada ku ambabaxdaanaan idin siinayaa marka umatickunna waa majzuumun bialab fatacaalaynadaa amarka ah baa lagu jasmina waxaa kaloo bannaan umatickunna in inta jawaab looga dhigo fatacaalaynana jumla muctarida laga dhigo jumlada muctaridada ana fa-da waa la yska geliyaa oo shawaahid badan baa jirto culimadu ay keenaan ayb fatacaalayna kaala yacni kaalaya haddaad adduunyo rabtaan iyo dhaldhalaalkeeda haddaba kaalaya umatickunna idin anbabixiye tamtiican marka maxaa laga wadaa suurat lbaqaraan kusoo marnay haweenka haddii la furo waxay leeyihiin wax anbabixin ahoo lagu anbabixiyo la siiyo hal mid ayaan lahayn bis waa haweenta inta mahar loo qadaray iyadoon la taabanin la furay taas waxay leedahay nisfu mahriha wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahuna fariida fa nisfu maa faradtum ilaa an yacfuuna ilaa aakhiri ilaaya haweenka la furo taas marka laga reebo inta kale waxay leeyihiin marka la furo wax lagu ambabixiyo waxaa marka mataaca la yidhaha marka mataac walilmuطallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiinaan soo marnay suurat lbaqara haween kastoo la furaana iskale midaas marka laga reebo ayb marka umatickunna macnaheedu sidaas waay marka anbabixintaani meherka waa ka gooni naagta marka la furo dabcan de meherka awalaaba in hore loo siiyay ay ahayd haddaan hore loo siinin meherkii waa kugu leedahay anbabixin waa kugu leedahay anbabixintaasna qadarkeeda curfiga unbaa laysaga celinaa waana si suurat lbaqara ayaan kusoo marnay uma fatacaalayna kaalaya umatickunna idin anbabixiye yacnii waxbaan idin siinayaa aada mataac aada ka dhigataan ood markaa yacnii qaadataan ood alaab iyo ka dhigataan wa usarix kunna idin sii daayey saraaxan siidayn siidaynta oo jamiilan qurux badan wa usarix kunna waa idin furayaa waay marka macnaha saddex lafdi ayaa marka furiinka sariix uu ku yahay luqada carabiga firaaq iyo saraax iyo dalaaq saddexdaas haddii af carabi lagu sheego midkood kinaaye maaha waa sariix dalaaq sariixa qur-aankaana saddexdaba sheega ow faariquuhunna bimacruufin wa usarixkunna waatanaa ee dalaaquna marka idaa dallaqtum nnisaa saddexdan wixii kasoo haray ee alfaad ama erayo ah sarbeeb waay haddii ay furiin tusaayaan ama aynan tusaynin isaga niyadiisaa loo celina wain kuntunna haddii aad tihiin turidna inaad doonaysaan allaha alle iyo warasuulahu iyo rasuulkiisa iyo wadaara alaakhirata daarta dambe haddaad rabtaan fa ina allaha alle acadda lilmuxsinaati kuwa ixsaanka fala wuxuu u diyaariyey minkuna xaalay idinka idinka mid yihiin ajran buu u diyaariyey ajran ajri ajriga oo cadiiman weynin badan mar hadduu ikhtiyaar siiyo nafsadeeda doorata waa kaas haddii uu dalaaqi u tafwiidiyo oo iyada gacanta u geliyo is adiga isxukun uu yidhaahdo ama xukunku waa saad isku xukunta ayuu yidhi iyadiibuu gacanta u geliyay waa ka celin waa ka ceshan karaa haddaynan aqbalin ee uu yidhaahdo waa ka laabtay aniga bis wax dambe ma jiraan sidii hore unbaa la joogaan ayb haddii markaas isagoo sidaa yidhi iyaduna aynan waxba sheegin oo u galmoodo ka waran ee u galmooshadaasi ka noqoshay ka dhigan tahay imaam axmed saas uu leeyahay yaa nisaءa الnabiyi man yaأti minkuna bfaaxishaة mubayinaة yudaacaf laha اlcadaabu ضicfayn wakana dalika calى اllahi yasiira yaa nisaءa الnabiyi nebiga haweenkiisow man man axadkii qofkii ya-ti la yimaado minkuna xaal ou idinka idinka mid yahay bifaaxishatin xumi la yimaado faaxisha faaxishada oo mubayinatin cad yudaacaf loo laablaabee lahaa iyada alcadaabu cadaabka loo laablaabee dicfayni laba laab wa kaana wuxuu ahaaday daalika kaagaasi cala allaahi alla korkiisa yasiiran mid ku fudud ayuu ahaaday waman qofkii yaqnut adeeco minkuna xaal ou idinka idinka mid yahay lilaahi alle iyo wa rasuulihi iyo rasuulkiisa wa tacmal samayso saalixan camal suuban nu'ti siinee haa iyada ajrahaa ajrigeeda siinee maratayni laba kol wa actadnaa waan diyaarinay lahaa iyada risqan risqi baan u diyaarinay risqiga oo kariiman aada u wanaagsan halkanna mansilada iyo booska ay taagan yihiin xaasaska rasuulka darteed ayaa waxaa la leeyahay idinka lamid ma la mid ahidiin haweenka kale haddii xumaan idinka dhacdo waa laidin waa idin waa la idin labalaabayaa cadaabka oo cadaab daran oo dadka kale aan lagu dhigin baa idinka laydinku dhigayaa ajriga sida la idinkugu kordhinayo sababtuna waxay tahay haweenkii nebigaa tihiin idinka waa la idin fiirinayaa qoys marka muhiim ah oo ummaddu ay ku dayanayso ayaa tihiin marka haddaad xumaan la timaadaan xumaantiinu xumaan dadka kaleo kale mid la mid ah ma aha ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa nisaaa nabiya haweenka nebiga xaasaskiisow man qofkii ya-ti ya-ti marka ya-da waxaa loo keenay mudakar ahaanta looga dhigay lafdiga man ayaa la milicsana ayb man qofkii ya-ti la yimaado minkuna xaalow idinka idinka mid yahay bifaaxishatin fool faaxisho faaxishadaasna waxaa laga wadaa daacad darro iyo madax taag iyo waxa la midka ah ee hadda zina lagama wado saasay culimada qaar badan leeyihiin sababtoo ah nebi xaaskiis inay zinaysato ilaahay waa ka waa ka dheereeyey walidaalika xaasaska ambiyada zinada waa ka cismay ka leeyihiin zinada laakiin dunuubta kale cismo kama laha waa dembaabayaan dembi waa geli karaan laakiin gogol dhaaf iyo qaabdarada noocaas ah maxaa yeelay nebigay dacwadiisa dhib ku tahayban oo isagii bayba sharaf xumo ku noqonaysaa ayb marka faaxishada saa darteed waxaa loo jeedaa culimada qaar ku fasira waa jiraan haddana laakiin waay waxaa laysla ogol yahay nebi xaaskii zaaniyad inaynan ahayn ayb marka bifaaxishatin xumi qofkii la imaado mubayinatin cad yudaacaf yudaacafna waa la akriyay yudacafna waa la akriyay xarafkan loo laablaabeen lahaa iyada alcadaabu cadaabkii baa loo laablaabaya dicfayni laba laab meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa dunuubta dembi dunuubta cuquubada ka dhalato inaynan isku mid dadka ku ahayn mar waxaa laga eegayaa dadka shaqsi ahaantiisa qofka mar waxaa laga fiirinayaa waqtiga dembigu dhacayo mar waxaa laga fiirinayaa makaanka uu dembiga ku dhacayo oo dembigii xaramka lagu galo la cadaab ma aha dembi meel kale lagu galay waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliimin ayaa waxaan kusoo marnay suurat lxaj ee zamanka marka laga fiiriyana waqtiyada khayrka badan ee fadliga badan ee dadku markaa yacni mawaasimta khayrka dunuubta dhacdo lama dembi lama cadaab eka waqtiyada kale dadkana waa ku xiran tahay oo dunuubta qaar dadkaa loo eegayo hadda midaan oo kale oo xaasaska nebiga kuwa ka dhaco lama cadaab ahaa kuwa dadka kale ka dha ka dhaco mararka qaar waxaa laga fiirinaya qofka aada wax ku sameynaysa laftiisa oo isku mid ma aha dembiga aada ka gasho hoo waalidkii ku dhalay ilmahaaga kuwaad ka gasho qaraabadaada dembiga aada ka gasho dariskaaga midkaad ka gasho iyo mid kale isku mid ma aha waxaa la leeyahay dembi kee ugu weyn marka nebiga la su-aalay wa an tuzaaniya xaliilata jaarika naagta dariskaaga inaad ka zinaysato waa ka dare waa dembi culus marka zina iyadoo culus tahay bay haddana tan sii daran tahay hadda iyaga marka mansilada nebiga ay ka joogaan darteed baynan ula mid ahayn qof culimo ah iyo qof aan culimo ahayn isku dembi ma noqonayaan waxaan ujeedaa cadaabka yacni isku si uma taabanaya wa kaana dalika kaagaa wuxuu ahaaday ishaaraduna waxay ku dhacaysaa in la laablaabka cala llaahi alla korkiisa yasiiran mid aada ugu fudud waman qofkii yaqnud adeeco minkuna xaal ou idinka idinka mid yahay lilaahi alle iyo warasuulihi rasuulkiisa wa tacmal yaqnud baa la hormariya tacmal baa haddana lagu cadfay ta-du waa taaniis yaqnudna waa tadkiir tadkiirka waxaa la milicsaday lafdiga man tacmalna waxaa la waxaa la milicsaday macnaha leanna waman yaqnut minkuna haweenkaa laga hadla ayb wa tacmal samayso saalixan camal hagaagsan qofkii samayso nu'tihaa siinee iyada ajrahaa ajrigeeda maratayni laba kol siinee wa actadnaa waan diyaarinay lahaa iyada waxaan u diyaarinay risqan risqi risqiga oo kariiman aada u wanaagsan waana jannada yaa nisaءa الnabiyi lastuna kaaxadi min الnisaءi in itaqaytuna falaa takhdacna bاlqowl yaa nisaءa الnabiyi nabiga xaasaskiisow lastunna ma tihiin idinku ka axadin oo kale min annisaai haweenka ka mid ah axad haweenka kale oo kale ah ma tihiin idinku qof haweenka ka mida ma tihiin idinka oo kale in itaqaytunna haddaa ilaahay ka dhowrsataan ood ka cabsataan haddaad alla ka dhowrsanaysaan ood ka cabsanaysaan falaa takhdacna ha jilcinina bilqowli warka ha ku jilcinina fayamaca aladii kii markaa uu damco fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa maradun jirada ay ku sugnayd waqulna dhaha qowlan hadal hadalka oo macruufan la yaqaano dhaha oo sharciga iyo caqligaba lagu yaqaano waqarna nagaada oo jooga oo ku sugnaada fii buyuutikuna guryihiina dhexdooda ku sugnaada walaa tabarajna quruxdiina ha soo bannaan dhiginina tabaruja aljaahiliyati jaahiliyadii soo bannaan dhigoodii ay quruxdooda soo bannaan dhigayeen aluulaa jaahiliyadii dayaluulaa horreysay oo kale wa aqimna salaata salaada ooga waatiina siiya azakaata zakada wa aticna allaha alla adeeca wa rasuulahuna adeeca inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa un liyudhiba inuu tabiyo ou tagsiiyo cankum idinka xaggiina arrijsa qurunka inuu idinka tagsiiyo ayuu rabaa iyo waxa xun ahlalbeyti yaa ahlalbeyti qoyskaanow wayudahirakum inuu idin dahiro uu idin nadiifiyo ayuu alla rabaa tadhiiran nadiifin marka alla wuxuu leeyahay yaa nisaaa annabiyi nabiga haweenkiisow lastunna idinku ma tihiin ka axadin oo kale axad oo min annisaai haweenka ka mid ah nafyigan marka tashbiihan la anfinaayo maxaa laga wadaa idinku haweennimo dhanba ma tihiin maa laga wadaa haweenka kalama mid ihdiin haweennimo miyaa laga wadaa maya ayb oo laysa anafyu munsaban cala atashbiihi fii kownihina niswatan inay haween yihiin maahan in tashbiihooda tashbiiha halkaa in laga anfinaya ma aha ee meesha laga anfinayaa tashbiihu waxa ay tahay hawe idinku markaa yacnii waxay ku socotaa wasfi gaar ah oo haweennimada ka khaasnimo badan macnuhu marka maahan idinku haweenka kale oo kale ma tihiin ma laga wada yacni idinku haween ma tihiin maaha oo haweennimada waa ka shabahdaan haweenka kale laakiin idinku waxbaa idin dheer haweennimada shaygaas marka iyaga haweennimada u dheerna waayo waxaa halkan looga hadlayo shaygaas haweennimada u dheerna waxa ay tahay in nebigu idin qabo oo aada xaas u tihiin marka dadka kale iyagoo dee nebi ma qabo idinka laakiin nebi moxamed baad gurigiisii joogtaanood xaas u tihiin dheeldheel ma tihiin marka macnaha marka halkaas waayo waa macno khaas ah oo haweennimada ka sokeeyo ayb in itaqaytunna falaa takhdacna bilqowli shardigaani muxuu qeydayaa marka meeshaan marka tarkiibkeeda waxooga in layska fiiriyo u baahan yahay saddex tafsiirba waa ku jirtaa in la yidhaahdo in itaqaytunna lagu qeydo tashbiihii la anfiyey oo markaa macnuhu ou noqdo lastunna idinku ma tihiin ka axadin axad min annisaa-i haweenka ka mid ah oo kale in itaqaytunna goormaadan sidaa aydnan la mid ahayn haween haweenka kale goormaadan la mid noqonaynin in itaqaytunna haddaa ilaahay ka cabsataan yani haddaad ilaahay ka cabsataan haweenkaa lamid la mid ma hidiin macna sidaas weeyaan macnaha labaadna waxa uu yahay in itaqaytunna in jumlo cusubba la bilowdo oo macnuhu marka shardigii baa soo hormaray muxuu noqonaa marka in itaqaytunna haddaad alla ka cabsataan ood ilaahayba ka cabsanays haddaad ilaahay ka cabsanaysaan falaa takhdacna bilqowli jawaabtii marka waa tanaa falaa takhdacna ha jilcinina bilqowli qowlka ha jilcinina warka hadalka markaad rag la hadlaysaan hadalka ha jilcinina oo markaa uu idin damco qof xumaan raadinayo marka haddaad ilaahay ka cabsanaysaan hadalka ha jilcinina shardigu marka halkaasu ku xiran yahay tafsiirka labaad tafsiir saddexaad baaba jiro in itaqaytunnada macnaheedaaba waxay tahay in istaqbaltunna macnuhuna marka saanuu noqonayaa in itaqaytunna haddaad qaabilaysaan alrijaala ragga ood ragba aada is arkaysaan ama aada qaabilaysaan falaa takhdacna ha jilcinina bilqowli hadalka waa tafsiir saddexaadoo marka abuu xayaan isagu wuxuu leeyahay istiqbaalka taqwo waa lagu fasiraa buu leeyahay oo markaa wuxuu keenayaa beyt shicira uu leeyahay saqata annasiifu walam turid isqaatahu fatanaawalathu wataqatnaa bilyadi gabadhii waxaa ka dhacday gambadii iyo maradii ay wejiga iyo ku qarsanaysay ayaa ka dhacday mana aynan rabin inay iska riddo way soo qabsatay buu yidhi wataqatnaa bilyadi wataqatnaa marka wuxuu ka wadaa gacan bay naga hor keentay wejigii bay saas tiri marka ay gacanteedii bay u dhigtay wejigii marka wuxuu leeyahay luqa carabiya macruufa weeyaanoo in itaqaytunna marka in laga macneeyo in istaqbaltunna haddaad ka hor imaanaysaan oo rag ama ay iyaguba idinka hor imaanayaan falaa takhdacna bilqowli warka hajijabinina oo hajilcinina macnahaas dambana waxaa ku tegay abuu xayaan isaga laftiisa macna ahaan saasaa fiican buu leeyahay aduu saddexdaa tafsiir baa meeshaas marka ku jiraan inkastoo hadda beytkan uu soo daliishaday taqwadana waa loo daliishadaa taqwadu in gaashaan gaashaamasho in laga wado oo markay leedahay wata markuu leeyahay wataqatnaa bilyadi waxay nooga inay isaga keen dhowrtay isaga keen dhowr waxay ku gaashaamatay gacanteedii saasoo kale ay noqon kartaa beytkana naabiqat bnu dubyaana iska leh ayb falaa takhdacna ha jilcinina bilqowli hadalka ha jilcinina oo ragga markaad la khidaabaysaan warka ha u jilcinina jilaacaasna marka waxaa laga wadaa hadal shahwadii kicinayo ama qof xumaan raadinayo ku xambaarayo xumaan ama war uu ku jiro taqasul taqasulku carabta waxay dhahaan jacaylka iyo caashaqa iyo waxyaabaha hadallada ku tacalluqo yani waa hadal jilicsan oo markaas yani haweentu markay ku hadashaba qofkii marka awal iska sii socdayba ay dhici karta marka in inta shaydaan wax ku xambaaro halkaas marka xumaan iyo u ka dhaco marka haweenku inay markay hadlayaan hadal marka jiljilicsan aynan ku hadlin waaye oo aynan ragga ajaanibka kula hadlin hadaladaa marka jiljilicsan dhib bay keenayaan ayb falaa takhdacna ha jilcinina bilqowli hadalka marka hadda haweenku hadda xushoodku aada buu u yaraaday socodkiina waxaa weeyaan iyagii waxaa la yidhi geesaha ku socda dhaxdii bay ku soconaysaayo ninki isagii baa gees u cararayaba hadda akhir zaman in la joogaad arkaysaan raggii iyagii baa gees u cararaya hadal markay noqotana iyagaa warka uga horeeyaba baabuurtan bubliga oo dadku ay raacaan ama meelaha suuqyadu ay dadka iskugu yimaadaan ama meelaha lagu ganacsaday haweenka iyagaaba ka horeeyaba raggan raggiibaaba marka gacan ku gambadba taagan waxyaabahaas marka haweenka muslimaadka waa inay iska ilaaliyaan hadal jajaban iyo iyo hadal marka yacni taqasul iyo jacayl iyo waxa uu ku jira iyo inay iska ilaaliyaan weliba mararka qaar hadda waxaa dhacdo qofka inuu taleefon iyo meelahan marka masajyadan la qoro ama messengerka iyo lagu qoro iyo waxyaabahaas baaba balaayo badanba ay ka socotaa mararka qaarna waxay ku waxaa jira yacni muuqaal iyo in la isticmaalo xataa oo hadhow ay dhici karta marka siyaabo kale in loo baahiyo waqti xun baa lagu jiraa marka oo fasaadku uu aada u fudud yahay marka inay haweenka muslimaadkaa aada isu ilaaliyaan oo xishoodka ku dadaalaan waxaana u dheer dagaaladii iyo wixii kale iyaga yacni kuwii iyaga mikrofoonka u ahay iyo dhammaantood waxay ka shaqaynayaan inay soo bixiyaan haweenka oy guryihii kasoo bixiyaan marka aayadahan iyo waxa ay raa adduunku maanta sida uu u socdo yacni waxaa weeyaan mukhaalafo ilaahay la khilaafayo dadkan iyaga marka feministayaalka isku sheegay oo dhahaya maxaa haweenta loo xayirayaa ha aamusto gurigeeda ha joogto codka ha yarayso waxaas waa jajuub ay leeyihiin iyo yacni xorriyad ka qaadid iyagiina marka maxay ka dhigeen bimujarad marka waxay ka dhigeen wax dhaqaale un lagu raadsada bes meel walba haween in la geeyo qoslayso oo ilkaha caddaynayso hadal jiljilcsan ku hadlayso si wax loo gato meel derbigii in iyada lagu dhajiyo sawir yacni qaawanaansho iyo muujinaya lagu dhajiyo boorar fara badan banaankaas in loogu dhajiyo haweenka in lasoo bixiyo iyo ku tacalluqo waxyaaba aada u foolxun oo tiro badan marka tacaaliimta islaamku sidan waaye falaa takhdacna ha jilcinina bilqowli warka fayadmaca aladii kii markaa uu damco fii qalbihi qalbigii si fayadmaca faada waa sababiyo waay fayadmaca markaa si uu u damco aladii kii fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa maradun jirada uu ku sugnaa waqulna dhaha qowlan hadal hadalka oo macruufan la yaqaano sharciga iyo caqligaba ku toosan waqar marka hadda wixii duruuf hadday keento haweentu waa su-aalay weydiinaysaa danteeday sheeganaysaa hadalka waa u bannaan yahay laakiin hadal macruufa ha ku hadasho waqarna fii buyuutikunna quraada badankooda waqirna bay akhriyeen xafsa can caasim ayaa isaga wuxuu akriyey waqarna marka waxaan ujeedaa ahlu madiina iyo caasim labadooda waxay akriyeen naafic iyo caasim ayaa waqarna akriyeen macnuhuna waa isku mid waqarna yacni nagaada oo yacni ku sugnaada fii buyuutikunna guryihiina guryihiina dhexdooda jooga haweenku marka asal sidaasaa u ah nabiguna waa ka yidhi sala allahu calayhi wasalam salaada ay qolkeeda ku tukataa way ka fadli badan tahay midda guriga daydkiisa ay ku tukato midda gurigeeda daydkiisa ay ku tukatana waxay ka fadli badan tahay midda ay masaajidka ku tukato mar walboy haweentu asturan tahay ooy gurigeeda joogto ayay khayr badan tahay macnaha marka iyadu sidaas weeyaan marka duruuf marka hadday bixitaanku hadda duruuf ay u keento waa bixi kartaa oo haween baa nebiga waxay ku tiri rasuul allow ninkaygii waa dhintay ixdaad iyo asaybay waday ee wax waxay siinaya ma leh beertayda ma soo guro karaa bay tiri markaasuu yidhi nacam judii nakhlaki beera timirtaada soo guro inaad sadaqaysataan laga yaabaa ilmahaagana ka masruufatee marka way bannaan tahay haddii duruuf timaado ayb markaasna marka de sidii sharciga yay u soconaysaa laakiin asalku iyo sida u wanaagsan sidaas sidan weeyaan walaa tabarajna ziinadiina iyo quruxdiina bannaanka ha keeninina tabaruja aljaahiliyati jaahiliyada sida ay quruxdooda bannaanka u keenaan oo kale jaahiliyadiiday al-uulaa horreysay al-uulaa marka la yidhi jaahiliyo kalaa laga fahmaa meeshaas jaahiliyadii hore maxaa laga wadaase jaahiliyadii hore warar badan baa ku jiro beyne aadam yani iyo nuux nuux iyo idriis inta udhaxayso ibraahim waqtigii lasoo bixinayo ka hor intaba waa la yidhaahday waxaa kaloo la yidhi nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullaahi maxamed intii udhaxaysay waxaa kaloo la yidhi jaahiliya luulaa waxaa laga wadaa islaamka wixii ka horreeyey bicada nebiga ka hor weeyaan jaahiliyat luulaa ee haddii jaahiliyat luulaa ay tahay islaamka ka hor ee islaamka kadib miyaa jaahiliyo jirtaa marka ibnu jariir itabari wuxuu leeyahy haddii su-aashaa la weydiiyey jawaabtu waxay noqonaysaa islaamka dhexdiisa fiihi akhlaaqun min aljaahiliyati waa dhici kartaa marka dadku markay muslimaan kadib islaamaan ka gadaale inay akhlaaq jaahili ah ku dhex jirto waa suuragal marka aljaahiliyata aluulaa marka la leeyahay macnuhu waxay tahay qabla alislaam wixii ahay waa jaahiliya bacda alislaam bacda albicthana maxaa maxaa jiro jaahiliyada jirtaa waa nisbi jaahiliyadii mutlaqa ahayd waa dhammaatay nabiga soo saaridiisay ku dhammaatay midda markaa jirto ka gadaale waa nisbi oo akhlaaq jaahiliya qof inuu ku dhaqmo niyaaxadaa ka mida nebigu akhlaaq jaahili buu ku tilmaamay markii abudar uu ninkii la caaytamay ay iscaayeen waa kii yidhi yabnata yabna sawdaa midii madoobeyd kii ay dhashay midab iyo waxbuu ku nuqsaamiyey markaasuu nebigu wuxuu yihi sal l ly slam inaka mru-un fiika jaahiliya abudarow adugu waxaa tahay buu yihi qof jaahiliyad ku sugan tahay maxaa yeeley midabta koor iyo dad liidid iyo oo lagu liido midabkiisa iyo afkiisa iyo iyo deegaankiisa iyo qof lagu liido waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan nooc jaahiliye ah waay sidaa buu yidhi markii uu sidaas ku yidhi abudar waa waantoobay arrintaa waa ka waantoobay marka meeshaa maxay ku tusaysaa in qofku ay ka dhici karto khuluq min akhlaaqi aljaahiliya ka mida waa ka dhici kartaa laakiin in la yidhaha mutlaqan jaahiliya lagu jiraa qalad waay nacam waana albaab laga soo gala takfiirinta muslimiinta nacam ayb dad baad arkay waxbay qorqorayaan waxbay ka sheekeynayaan maanta dhan waxay leeyihin jaahiliya lagu jiraa nacam ilaa qaarkood ay jaahiliyat alqarni alcishriin iyo qarnigii labaatanaad jaahiliyadiisay ku leeyihin nacam qarnigii labaatanaad maxaa jaahiliyada jirtaa maxay tahay jaahiliyadii bicadii nebigay ku duugantay ay ku baaba-day macnaheedu marka warkaas takfiir baa ka dhow macnaheedu waxay tahay dadku jaahiliyay ku nool yihiin maxaa ka dhalanayo yaan waxay qalaanna la cunin yaan la laga guursanin yaan lala tacaamulin halkaas un ha laga taagnaado inta aan nebi islaamku uunan soo bixin ama dadkiiba inay qabla alislaam oo kale inay ku jiraana laga dhigayaa kulligood muslimiinta oo dhanna ma noqon karaan sidaas dabcan khuluq waa jiri karaa jaahiliya laakiin in la yidhaahdo jaahiliya jirto oo caam ah iyadu markaa sax ma ahan taasi ayb sidaasaana ibnu jariir ou sheegay haddii la yidhaha islaamka dhexdiisa jaahiliya ma jirtaa yani markii bada bacda albictha waxaa la leeyahay buu yihi fiihi akhlaaqun min akhlaaqi ljaahiliya waa nisbi marka nacam ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa meeshaas qofka macsida sideedaba waa min umuuri ljaahiliya qofkii marka wuxuu jamcin karaa mararka qaar arrin jaahiliyadii ka mida iyo islaamkii waa kulmin karaa qofka oo haddaba abudar markuu nebiga ku yidhi inaka mruun fiika jaahiliya markii lagu yidhi abudar soo islaam maa lagu yidhi ma la dhihin haddii marka adiga aada dembi gasho akhlaaq khuluq min akhlaaqi aljaahiliya waay shaygaa dembigaas hadduusan iskiis gaalnimo u ahayn zine iyo wixii la midkaa iyo quruxdii haweentiiyo bannaanka inay keento quruxdeeda iyo waxyaabahaas oo dhan waa min umuuri aljaahiliya haddana laakiin qofkii gaal baa tahay ma la dhahayo nacam maxaa yeeley qofku waa jamcin karaa macsi iyo daaco waa kulmin karaa nacam waana asal min usuuli ahlisunnati waaljamaaca waxa khilaafayna waa khawaarij iyo waman naxaa naxwahu ayb wa aqimna ooga asalaata salaada toosiya waaatiina siiya azakaata zakadana siiya wa aطicna allaha alla adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca yuriidu inamaa yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa un liyudhiba inuu tagsiiyo cankum idinka xaggiina arrijsa xumida inuu idinka tagsiiyo marka markaan leeyahay dadka jaahiliyat alqarn alcishriin iyo waxaa qorayo marka nooc marka waxaa ku jira takfiirin warkooda laakiin iyaga hadda marka waxaa weeyaan jahli fara badanna waa jiraa dabcan oo qolooyinka waxaa qoraya laftooda axaadiidta iyo fiqiga iyo aqoon badan uma laha dad unbaa iska saarsadayoo culumo u maleeyey maahane iyaga dad iska udabo oo suugaanyahano iyo qoraayo ayay iska ahaayeen waana dhici kartaa in qasadkoodu iska fiicnaa iyaga laakiin waxa ay qoreen ma saxsana ayb kaasaan ka waramaya inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa un liyudhiba inuu tagsiiyo cankum idinka xaggiina arrijsa inuu idinka tagsiiyo xumida qurunka waxyaabaha marka xun shirkiga iyo bidcada iyo waxyaabahaas ahl albeyti yaa ahlalbeyti qoyskaanow gurigan dadkiiso marka ahlalbeyti maxay ku nasbisnaanaysaa nida madxina waa lagu nasbin karaa wa amdaxu ahlalbeyti waa la dhihi karaa ikhtisaasna waa lagu nasbin karaayo waxaa la dhihi karaa ahlalbeyti idinka ree qoyskan reerkan yacnii gurigan dadkiisa yacni gaar ahaan hadaad idinku tihiin ikhtisaasna marka waa lagu nasbin karaa laakiin waa qaliil in ikhtisaas lagu nasbiya saasoo kaleu leeyahay wayudahirakum inuu idin dahiro ayuu rabaa alle tadhiiran dahirin aayadda marka waxaa ka muuqdo aayaddu waxay ku socotaa xaasaska nebiga yaa nisaa nabiyi lastuna ka axadin min annisaai siyaaqa aayadahan xaasaska nebiga waay gurigiisana iyagaa joogay soo maha xaasaska nebiga ilaa dadka yaa ahlalbeyti marka la leeyahay guriga yaa jooga xaasaska yaa jooga inay horta iyagu ahlu beyt ay yihiin aayaddaaba tusaysa ayb laakiin iyaga ma keligood maa ahlu beyt a maya ahlu beytku waa ka caamsan yahay iyaga iyaga nikaaxaa keenay laakiin ahlu beyt waxaa jira dhaliyo ay keentay kuwaasi marka waa ayo cali faatima xasan xuseen iyo dadka cabaas oo nebiga adeerkiisa ibnu cabaas iyo ragga kale ilmo jacfar intaas oo dhan marka yacni ahlu beytku marka macnahaas marka inta nebiga raacday qaraabadana la ahayd waa soo gelayaan iyagu taas marka waa meeshaas xadiid baa jira umu salama radi allahu canha ay leedahay aayaddan gurigeygay kusoo degtay nebiga cali iyo faatima iyo xasan iyo xuseen buu u yeeray go- ayuu ku daday iskula daday markaasuu wuxuu yidhi allahuma haa-ulaa'i ahlu beyti ilaahu kuwaan ahlu beytkayga waaye ayuu shiicada marka waxay leeyihiin umusalaama marka waxay tiri rasuul allow aniga miyaanan ka idinka mid ahayn markaasuu wuxuu yidhi anti calaa khayrin khayr baad adiga ku taagan tahay adu waa fiican tahay meeshaas marka waxay leeyihiin aalubeytka xaasasku aalubeytka ka mid ma aha ee xadiidku xasri ma sheegayo dabcan aalubeyt intaan bis waayo ma dhihin laakiin nebigu wuxuu tilmaamay kuwaan inay aalubeytkiisa yihiin kuwo kale inaysan ahayn ma aha marka macnaha ma laga faa-iideysanayo aayaddaana tusaysaba inay aalu beytka ay ka mid yihiin oo iyagayba warkan uu ku socdaa xaasaska laakiin waxaa loo malayn karaa mar haddii guriga la sheegay armay kuwa kale ku jirin ayaa laysdhihi karaa si aan laysu dhihin buu nebigu u sheegay kuwaan taas marka waa baxfi iyo meel waxaase la yaab le shiicadu axaadiidta maba rumaysnaba axaadiidtan kutubteenna ku taalo maxay u daliishanayaan marka markaasay mar walba ku kastaa iyaga kamida waa yaqaanaa wuxuu ku leeyahay xadiiu lkisaa xadiiu lkisaa mid kasta waa yaqaanaa xadiiu lkisaa buu ku leeyahay marka xadiiu lkisaana waa rumaysan yihiin waana aaminsan yihiin iyaga marka wixii ay rabaanay rumaysan yihiin waxay rabaana ma rumaysna laguma jiro warkooda masalada labaad waxay tahay aayaddani ku jirta inamaa yuriid llahu liyudhiba cankum rijsa ma waxaa laga qaadanaa macsuum inay yihiin oo dembigaba dhanba laga dahirayo marba aynan dembaabaynin maya sidaa laga qaadan maayo macnaha liyudhiba cankum rijsa waxay tahda shirkiga iyo bidcada iyo ama dalaal inay baadiyoobaan oo yacnii dariiqo aan dariiqi nebiga ahayn inay marka dariiq ka dhigtaan iyo ayaa alla uu ka tegsiiyey laakiin bani aadam waa yihiinoo nebiyada la mid ma aha cismo iyo macsuumiin waayo ma la dhihi karo sababtoo ah culimmadu waxay leeyihiin haddii qof cismo loo sheego oo la yidhaahdo qofkan ma dembaabo waa macsuum macnaheedu waa nebi bay ka dhigan tahay leanna ma dembaaba marka la yidhaha ficilkiisa iyo hadalkiisaba waa la qaado karaa wey iyadoon laga fiirsanin soo sidaas maaha ee sidaasna nebi unbaa ah haddii kale marka cali iyo rasuulka maxay ku kala duwanaanayaan haddii la yidhaha nebigana ma dembaabo calina ma dembaabo cali macsuum maaha isaga dembi waa ka dhici karaa laakiin dariiq toosan uu ku taagan yahay xaasaska nebigana sidoo kale waaya dembi waa ka dhici karaa waxay ku taagan yihiin laakiin dariiq toosan laakiin dembiga xaasasku ay macsuumka ka yihiin waa zinada midaas iyada marka xaasas nebi xaaskiis zina maya walidaalika aayadda suuratu taxriim noogu imaan doonto kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa risaalada iyo iimaankaa laga wadaa ee fakhaanataahumaa gogashay ku khiyaaneen ma aha iska jir ayb marka waxyaabahan dhan in aada loo bayaaniyo waxa sababa waxaa ka mid ah de meel walba adduunyadani tawaasulkii maadaama uu batay balaayadii shiicada meel kastay kugu imaaneysaa marka wayuahirakum waana masalada iyaga laftooda kusoo laabanayso cali haddii uu macsuum ahaa abu bakar iyo cumar iyo cuhmaan ayuu adeeci jiray madaxtinimadooda waa ka dambeeyey hadduu macsuum ahaa maa ku raacdaan arrintaas marka dembi maba ahani meel kaley ka baxayaan haddana waxay leeyihin maya waxay ka ahayd taqiya waa ka cabsanayay leeyihin wax kale hoos u qarsanay ee wixii hoos u qarsanaa inaga maa ogaa karna haddiise sidaa la yidhaha sow ma noqonayso cali geesinimadiisii iyo kartidiisii iyo sow nifaaq ma lagu tilmaamayo cali marka labada midii ay aadaanba waa u xun tahay iyaga marka waa axlaahumaa murun wixii la dhihi jiray wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma ina allaha kana latiifan khabiiraa wadkurna xusuusta oo xusa maa ay ladii kii yutlaa la akrinaayey la akrinayo fii buyuutikuna guryihiina lagu akrinayo waxaa guryihiina lagu akrinayo xusa oo akriya xusuusta min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa xaal ay yihiin wlxikmati xikmadii xaal ay yihiin ayb in allaha alla kaana wuxuu ahaaday latiifan buu ahaaday mid yacni turid badan oo addoommadiisa u turo khabiiran baatin ogo hoos u og wadkurna xusa yani xusa macnaheedu waxay tahay haka hafla iyo ka haka dhoohanaanina oo mar walba yacni xusuusnaada maa ay ladii kii yutlaa la akrinaayo fii buyuutikuna guryihiina dhexdooda lagu akrinayo waxaa lagu akrinayana waa maxay minal min aayaati illaahi aayaadka alla xaal ay yihiin waalxikmati xikmadii xaal ay tahay aayaadka alla waa la garta waa qur-aanka soo maaha waalxikmatina maxaa waaye hadalka nebiga waa sal sl hadalka nebiga marka sunnadiisa waa xikmo qur-aankii iyo sunnadii lama kala reebin zamankan waxaa soo baxa dad kala reebaya oo dhahaya marka qur-aan bis waa in la qabsadaa wax sunno layidhaha male waana khuraafaad waana wax ay dad iska qorqorteen dha ayay dhahayaan marka qofkaasi see ku tukanaa maxooda see zakada see u bixinayaa sideeba u xajinayaa leanna qur-aankani waxaa dabaqay muraadka alla uu ka leeyahayna fahmay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagii marka muxuu ku bayaaniyey hadal iyo ficil iyo wax hortiisa lagu sameeyey ou dadka u qiray haddii marka sunnada laga bixiyo sideedana ogaada nimankan niman waxaa jira mustashriqiin la yidhaah mustashriqiintu waa dadkan diintay bartaan luqada carabigay aada u bartaan xataa mararka qaar waa ka badiyaan dadka muslimiinta waxay sameeyaan marka mana aaminsana diinta walalkaas marka jaamacado waaweynaa ku yaallo mustashriqiintu ay leeyihiin oo dadka dhigayaa ay gaalo yihiin qaar ay yahuud yihiin yahuudiyiin ay yihiin oy aada u yaqaanaan diinta daraasaad marka islaami bay bixinayaan ninkaas marka diintana aan aaminsanayn cadowgana ku ah si saxa ma u sharxa dabcan si saxa ma u sharxayo maxay sameeyaan laakiin waa shaki dadkay ka shaki gelinayaan meeshay kasoo bilaabeen waagii hore sunnada waayo oo waxay dhihi jireen xadiidkan nebiga see loogu kalsoonaa karaa laba qarni kadibaa la qoray ay leeyihiin xadiidka marka bukhaari iyo muslim ay marka ka wadaan kitaabadan waaweyn laakiin waxaynan ogeyn laba boqol lama qorin kadib bal nebigoo noolna waxbaa la qori jiray inkastoo xifdi ay u badnayd markii dambena qarnigii koowaadba waa la bilaabay qoraalka sunnada midda kale yaa yidhi qoraal keliya ayaa lagu xifdiyaa taariikhda qoridna waa lagu xifdin karaa korna waa laga aqoon karaa oo weliba muslimiinta yacni qur-aanka dadka see kusoo gaaray xifdan can xifdin can xifdin sidaas waa u badnaa jirtay bal innaga lafteenna soomaalida haddaad dib u milicsataan dhaqankeennii hore waxaa laga yaabaa dugsigu kitaab maba yaallaba nacam macallinkana korow ka yeeriyaa ardaydana koray ka yeersadaan subacana koraa laga galaa saas uu qur-aanka nagu soo gaaray marka nacam shay marka in la xifdiyo waa lagu hayn karaa marka kitaabadiina qaladay ka sheegeen waxaa kale qalad ku galeen kitaabo keliya turaah lagu ilaalin karaa lafteedu sax ma aha kadib nimankaas waa soo tallaabsadeen waxay usoo tallaabsadeen inay duraan axkaamta diinta xaggay ka durayaan mataqaanaa axkaamta waxay leeyihiin see ninka afar naag loogu baneeyey siday ku dhacday dhaxalkan nus in laga dhigo axkaamtii bay durid galayaan ay durayaan iyagana marka dee ahlu cilmigu aada bay u muujiyeen dhinac kasta waa ka naqdiyeen markii dambena waxay usoo jeesteen qur-aanka laftiisa inay duraan hadda mustashriqiintu qur-aankay ka doodaan oo waxay leeyihiin see loogu kalsoonaa karaa qur-aankan kii ilaahay nebi maxamed kusoo dejiyey inuu yahay intaas oo gacmooduu soo maray intaas oo yacni fi nihaaya marka niman burburin wada waay laakiin hal arrinaan marka rabaa in la ogaado yay adeegsadaan mararka qaar waxay sameeyeen iyagaa intay wax soo qoraan baxdi ayaa qof dhuuni qaato ah oo muslimiinta ka mida weliba hadduu magac leeyahay waa rabaan qof magac leh oo kaleo diin iyo lagu yaqaano ayay marka siinayaan kitaabka adaan kugu qoraynaa bay leeyihiin kitaabka baxdiga iyagaa diyaarinayo kadibna ninkaas waxaa la leeyahay intaas adiga qaado gal kun sagaal boqol shan iyo labaatankii waxaa dhacday nin la dhihi jiray cali cabdirasaaq oo masri ahaa asharina ahaa ashar buu ka baxay adiga dagaalkii koowaad ama midka labaad mid buu ahaa agtiisa ayuu oxford aaday oxford markuu tegay dagaalkiibaa dhacay waa iska soo laabtay xiriir buu marka la yeeshay nin marka luqa alcarabiya ka dhigi jiray oxford oo mustashriq caan ahaa oo la dhihi jiray merglioth la dhihi jiray ayaa marka uu xiriir iyo dabcan la yeeshay ninkaas marka waxyaabo uu dhihi jiray oo islaamka uu ku naqdin jiray ayuu intuu soo diyaariyey luqa carabina ilaa aada u yaqaanaa qoray ayaa ninkan magaciisa lagu qoray isagana waa ogolaaday waa lagu adeeganayaa marka marka kitaabka marka alislaamu walxukmu saas camalaa la yidhaahdaa markii dambe ibnu caashuur iyo culimo badanada way naqdiyeen maxamed rashiid rida iyo culimadii asharna waxay kafa way ka fariisteen waxay ka saareen culumanimadii ile waagii hore waxaa jiri jirtay qofka culimo noqonayo waxaa la siin jiray ijaazo iyo ogolaansho ayaa jiri jirtay way ka saareen qaalinimadii waa laga eriyey isaga dhanba marka mambuud ayuu noqday ninkaasi marka waxa uu la dagaalamayana waa usuusha iyo inuu yiraahdo diintu waa cibaado bis xugun iyo islaam shaqo iskuma laha saas u dhihi jiray marka isagaasay marka usoo dhiibi jireen horena saas waa u sameey waa u ahaan jireen haddana way sameeyaan innaga marka hadda soomaalida qolo waxaa jira waxaa jiraan malaaxida oon diin aaminsanayn oo facebookyada iyo soo galgalo oo axkaamta islaamka duro qoladaas markaad u fiirsataan nin magac diineed ku hadlaayo oo diinta burburinaayo markay arkaan waa isticmaalaan iyaga laftooda hadda lafteeda nin bay isticmaalaan ayaamahan dambe inkiro xadiidka nebiga inkiro oo sunnada diido qur-aanka keliya lagu dhaqmayaa dhaho ee markaa yacnii axkaamta duro ayay intay soo qaataan kilibyadiisay aada u nashriyaan una faafiyaan marka waa baabkii un maskaxdiina gadaal ay jirtaa waa dadaan annaga naga mid ahayn makarafoonka hadlaayana waa mid annaga nagu midab oo nagu luqa ah waxyaabahaas marka dadka dhallinyarada inay iska ilaaliyaan qofka aan wax badan diinta ka aqooninna ma fiicna inuu qof kasto iska dhagaysto oo marka hadhow marka dambe tashkiik baa ku dhalan kara marka waa in la iska ilaaliyaa taas marka iyadoo halkaan marka munaasab saasay uga noqotay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday latiifan mid turid badan oo addoommadiisa u turo khabiiran oo haddana hoos u og oo gun og oo baatin og hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed